bismillahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan kusoo dhowaada qodobada wararka oo rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya idiin hayo waxaana ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyey taliyihii hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed isagoo xilkaasi u magacaabay taliye cusub wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa ee xukuumadda soomaaliya oo uu heliyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa ay si wada jira xarigga uga jireen shaybaarkii dhexe ee xanaanada xoolaha ah hay-adda hormuud foundation ayaa waxa ay deeq gargaara u qaybisay dad barakacyaala oo ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan akhbaaraadka caalamka ee rediyo muqdisho oo idiin haya waxaa ka mid ah xukuumadda venezuela ayaa ka dalbatay maxkamadda sare ee dalkaasi inay ka diido qorshe ay doonayaan mucaaradka oo ah in la qabto afti guud oo xilka looga qaadayo madaxweynaha hadda talada haya ee nicolos madura iyo sidoo kale dacwad oogayaasha dalka faransiiska oo bilaabay baaritaan la xidhiidha falal argagixisanimo oo lagu dilay sargaal sare oo booliisa iyo haweeney loo malaynayo inay ahayd afadiisa habeen wanaagsan khiyaarta awada naga dhegaysanaysa intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga habeennimo ugu waaweynaa warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa sareeye guutee cabdiraxmaan maxamed tuurire madaxweynaha ayaa xilka qaadista taliyaha u cuskaday qodobada siddeetan iyo toddobaad iyo sagaashanaad ee dastuurka ku-meelgaarka isaga oo taliyaha amaatix gelinaya baahida la xidhiirta in isbeddel lagu sameeyo hogaanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliyeed islamarkaasina xeerkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka ayaa waxaa si ku meel gaar ah xilka taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa loogu magacaabay sareeyagaas cabdulaahi gaafo maxamuud taliyii hore ee eedda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed sarreeye guute cabdiraxmaan maxamed tuuryare ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha xeerkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka ayaa waxa uu dhaqan gelayaa maanta oo ay taariikhdu tahay afariyo tobanka bisha juun sanadka laba kun lix iyo tobanka wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda soomaaliya oo uu weheliyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa ay si wada jira ay u fureen shaybaarkii dhexe ee xanaanada xoolaha kadib munaasabad maanta lagu qabtay magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkan uu ku hayo waryahayaga ibraahim guulle isaaq oo munaasabadda inooga qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta si wada jir ah xarigga uga jaray shaybaarka dhexe ee caafimaadka xoolaha soomaaliya doctor maxamed muuse yuusuf oo ku hadlayay magaca hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw oo ugu horeyn ka hadlay furitaanka xaruntan shaybaar ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliya ay gacan ka siiyaan qalabka loo adeegsanayo hubinta caafimaadka xoolaha hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw waxay ku faraxsan tahay maanta in aan guddoonsiino wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa qalabkii shaybaarka dhexe ee lagu baaraya caafimaadka xoolaha magaalada muqdisho
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in furitaanka shaybaarkan ay xaqiijinayso in la hubiyo caafimaadka xoolaha soomaaliya ee dibadda loo dhoofinayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya mudane siciidi xuseen ciid ayaa tilmaamay in xarika jarista xaruntan ay qayb ka tahay in la soo celiyo kaalintii shaybaarka dhexe xoolaha uu dalka ku lahaa waa laga yaabaa xoolahayna marka dibadaha loo dhoofinaayo adduunku in badanoo ka mid ah inuu welwel iyo cabsi ka qabayo caafimaadkooda laakiin waxaan isleenaha maanta in wixii ka dambeeyo welwelkaas meeshuu ka baxayaa xoolaha la dhoofinaayo meeshii lagu baaraayey oo lagu ogaanayey caafimaadkooda haddii aan maanta aan xarigii ka jarnay waxaan aaminsannahay in wax badan iska beddeli doonaan ummadahaas ama dowladaas xoolahayna qaatan ay ku dhiito doonaan haddii la yidhaahdo annaguna runtii fursad ayay noo tahay inaan helno meel aan xoolahayna caafimaadkoodii aan ku ogaa karno wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ee soomaaliya mudane siciidi xuseen ciid ayaa tilmaamay in xarika jarista xaruntan ay qayb ka tahay in la soo celiyo kaalintii shaybaarka dhexe ee xoolaha uu dalka ku lahaa runtii arrintan wax bilow u tahay soo noqoshada ama in doorkii muqdisho central laboratory uu lahaan jiray lasoo nooleeyo unugtii u horreyso bilowga ahayd weeye tani wuxuu ku soo aadayaa furitaanka shaybaarkani iyadoo toban beri ka hor baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey sharciga caafimaadka xoolaha soomaaliya markii ugu horreysay muddo soddon sano ka badan waxaan is leenahay marka shaybaarku wax allaale wuxuu adeeg qaban lahaa waxa waxay wuxuu haystaa manday dastuuriya oo maadaama waddanku maanta leeyahay sharcigii xanaana xoolo ah oo qaanuuniya in la fuliyo dhammaan waxa ku qoran sharcigaas ooy kow ka tahay howlaha baaritaanada caafimaadka xoolaha iyo iyo iyo iskuduburidkoodaba shaybaarkan ayaa waxa uu ahamiyad weyn ugu fadhiyaa caafimaadka xoolaha soomaaliya waxaana tani qayb ay ka tahay qorshe wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliya ay ku doonayso in kor loo qaado tayada iyo caafimaadka xoolaha soomaaliya
hay-adda hormuud foundation ayaa waxa ay deeq gargaara u qaybisay dad tabaalaysan oo ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan sida faahfaahinta warkan uu magaalada baydhabo inooga soo diray wariyaha warbaahinta qaranka siraaji sheekh isaaq
deeqdan lacagta ee maanta shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ay gaarsiisay bukaanada ku jira cisbitalka gobolka baay waxay gaaraysay toban iyo shan kun oo dollarka maraykanka tirada dadka loo qibiyay lacagta waxay gaaraysay boqol iyo konton qofood oo dhammaantood u ahaa dad la daaladhac iyo xanuunyo kala duwan shirkadda hormuud telecom ayaa lacagahaasi uga tala gashay inay ku afuraan dadka bukaanada ee ku jira cisbitalka gobolka baay islamarkaana aan ogoodin inay helaan lacago ay ku afuraan kuwaas oo qaarkood ka yimi miiga ka fog magaalada baydhabo cabdiqaadir maxamed maxamuud waa guddoomiye ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ee gobolka baay waxaana uu faahfaahinayaa bukaanada maanta ka faa'iidaystay mashruuca lagu afurinayo dadka tabaalaysan
shirkadda hormuud foundation yaa waybaan qeybidayihiin bukaanka jiifo isbitaalka weyn ee baydhabo bukaankaasi oo inaskajaari qaybo shal duwan siisin ogdiin shirkadda hormuud foundation way markasta inteegantaa intii ay gargaarto dadka jilicsan meel kasta oo ku nooladan oo soomaali saas daraadee wayba taasayna caddeeyase inta shirkadda hormuud faa'iidada oo mujtamaca ku gala qayb ka mid ayaa ka nagaasa mujtamaca khaasatan dadka oo jilicsan sidaa dartee wayba geeka inta ka qiibanaya lacag ilaa iyo tumishan kun oo dollareh oonan ka talagalni bukaankaasi oo isbitaalkaasay jiifan dhammaantiin eedyada mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabduqaadir xaashi sagaashiyo sagaasimaha cisbitaalka gobolka baay ayaa ugu mahad celiyey shirkadda hormuud sida maanta ay ugu farxiyeen bukaanada ku jira cisbitaalka gobolka baay duwan hadday noqon lahayd qaybta xarunta magaaladan baydhabo iyo qaybta kale ee muqdisho markaa xigta waxaan u mahadnaqayaa wariyaasha kala duwan oo iyagana maanta halkan ay markaasi wakhtigooda qaaliga ay nooga hureen markaa xigta waanu ku faraxsannahay kaalmada weyn ee hormuud maanta ay soo gaarsay isbitaalka weyn ee gobolka baay bukaana le in tiradooda ay gaaraysa boqol iyo toddobaatan qof oo qaybo kala duwan isugu jiraan ayna ka kala yimaadeen gobollada eebaay boqol gedo ay ka kala yimaadeen ayaa maanta halkan waxaa loogu qeybiyey lacag oo markaasi ugu talagashay hormuud foundation oo hormuud qaybteeda magaaladan baydhabo lacagtan waxay gaaraysay calaa qof waxaa la siiyey boqol dollar loogu talagalay sadaqo oo hormuud markaas ay baxsatay waxaana leenahay lacagta aad baxsateen ajar iyo xasanaad bedelkeeda ilaahay idinka wax kheyr qabo ilaahay idinka siiyo annagana in badan waa idiin soo dhowaynaynaa hormuud maanta keli ma ahan waa soonkii horena sidaan ayaa macnaha ay u garab taagnayd bukaanada ku nool amaba ay soo maciinbideen isbitaalka hormuud mar walba isbitaalkan gobolka baay way garab taagan tahay annaga ka maamul ahaan iyo ka wasaarad ahaan waa u mahadnaqaynaa kaalmada isbitaalka ay la taagan yihiin anigoo ku hadlayo magaca maamulka guud isbitaalka waan soo dhoweynayaa mar labaad mar saddexaad waanu ku faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu siraaji shaysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
halkaa warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xukuumadda venezuela ayaa waxa ay ka dalbatay maxkamadda sare ee dalkaasi in ay ka diido qorshaha ay doonayaan mucaaradku oo ah in la qabto afti guud oo xilka looga qaadayo madaxweynaha hadda talada haya ee nicolas madura waxaana madaxweynaha madura uu sheegay inaanay dhici doonin aftida ay doonayaan mucaaradkiisa inay xilka kaga qaadaan sanadka soo socda sidoo kale waxa uu sheegay in aftidaasi iminka aanay waqti loo haynin inay dhacdo dhowaan ayay ahayd markii mucaaradka dalkaasi ay ku eedeeyeen guddiga doorashooyinka ee dalkaasi inay kala shaqaynayaan madaxweyne maduro sidii looga joojin lahaa aftida ay doonayaan inay xilka kaga qaadaan kooxaha mucaaradka ugu dambeyntiina dacwad oogayaasha dalka faransiiska ayaa bilaabay baaritaano la xiriira fal argagixisanimo oo lagu dilay sargaal sare oo buliisa iyo haweeney loo malaynayo inay ahayd xaaskiisa waxaana lamaanahani lagu dilay magaalo waqooyiga kaga beegan magaalada baariis ee dalkaasi faransiiska ninkani falka dilka ageystay ayaa waxa uu waday midi kaasi oo ku dhuftay sargaalka xilli uu ku sugnaa meel aan ka fogeyn gurigiisa sidoo kale waxa uu ninkani oo galay guriga sargaalka dabadeedna isku soo xiray balse kooxaha kumaandoosta ee booliiska ayaa dhismaha gudaha u galay oo u degay waxaana ay halkaasi ugu tageen meydka haweeneyda iyo ninka la dilay ee sargaalka arrintan ayaa waxay imanaysaa xilli dowladda faransiiska oo ay sheegtay inay la dagaalamayso qolyaha argagixisada ah ee doonaya inay dhibaateeyaan shacabka waddanka faransiiska warkii caalamku aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeenna uu seegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxay isagoo maqaliyo qoraala ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee ciwaankiisu yaha radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe oo anigii maxamed cabdiweli oo idinku dhaafaynaa ramadaanulkariim